kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan reediyo ximilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisuyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin todobaadkan waxaad ku maqli doontaan in hooyada foosha ay ku dheeraato in hooyadu ay foosha ku dheeraato hadhow cunuga markuu meesha soo maraa ay dhici karto inuu maxaa lo tiiran ama dhaawac ku sameeya taasoo keento inay isku furanto hooyada maxay tahay saameynta uu ku leeyahay xanuunka fistolaha haweenka iyo sooyaalkeedii nololeed maamo faadumo xaansho nuur ammaano oo ah masiishinadii ugu horreysay ee soomaaliyeed anigoo hanaa maxameda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal solaabad wanaagsan gordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta saameynta uu ku leeyahay xanuunka fistolaha haweenka balse markan suyaalka nololeed maamo faadumo xaansho nuur ammaano oo ah muusashinadii ugu horreysay ee soomaaliyeed taariikhdan waxaad ka heli kartaan bogga haldoorada haweenkeenna oo qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baare waxaa inoo haysa sacdiya nuur ciid faadumo xaashi nuur ammaano waxa ay ku dhalatay hargeysa allaha u naxariistee abwaankii weynaa ee wadaniga ahaa xuseen oo faarax dubbad ayay u dhaxday marka la eego waxbarashadeeda faadumo waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee reer bulco ah oo waxbarata iyada oo weyn ayay ka qalin jebisay iskuulka waxbarashada dumarka ee hargeysa oo ay ku biirtay kii muddo saddex sano ah ayay u aaday dalka masar barashada kabanka diyaanaha amaba organka oo ka mid ah qalabyada muyuusikada allah u naxariistay seegeeda ayaa ku dhiirigeliyey maadaama isagu uu ahaa mu-alif jeclaa in ay ka caawiso dhanka garaacista muyuusikada shaqooyinkeedii muyuusikada karaannimada iyo tarjumaadda haddii aanu eegno faadumo waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee ku shaqaysa karaannimada lixdameeyadii xilligaa dalka waxaa si weyn uga shaqayn jiray dad hindi ah oo farsamooyin badan baray dadka soomaaliyeed mar waxa ay xoghaya ahaan uga shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka waqooyi galbeed soomaaliya rediyo muqdisho qeybta miyuusikada ayay ka shaqo bilowday faadumo ayaa mar ka dhex furtay rediyo muqdisho goob lagu barto miyuusikada waxaana cashirada la bixin jiray cali rooble iyo cabdi calasow balse muddo kadib ayaa la joojiyey sabab ahayd fanaaniinta wax la barayay oo ay ku yareed wax akhriska tani ayaa ka mid ahayd caqabadihii soo wajahay iyadoo ay xusid mudan tahay in ay ka mid ahayd aqoon-yahanadii farakutiriska ahaa ee soo bartay garaacista miyuusikada mar kale ayay dib ugu soo laabatay shaqadeedii hore ee karaaninimada iyada oo joojisay ku shaqaynta miyuusikada waxa ayna ka shaqo bilowday wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona oo ay tarjumaan ka ahayd marwo ahaan seegeeda ayay u ahayd raalliyo taasina waxaa laga dhadhansan karaa maasooyinkii kala duwanaa ee uu ka tiriyey xuseen oo faarax dubbad heesaha caanbaxay ee uu u tiriyey afadiisa faadumo xaashi waxaa ka mid ah ammaanada ilaahay webiyo isku ooman kii dhaba jacaylkuna fiidmeer ladi waayey masal guuro caashaqa iyo kuwo badan oo gaaraya dhowr iyo labaatan
markan aanu imaano falanqaynteenna xanuunka isku furanka waxa uu ku yimaadaa haweenka xilliga foosha taas oo dheeraata iyadoo ay isku furmayaan xubno markii hore kala xirnaa ama kala xadiisnaa waa xaalad dhacda marka hooyadu foolato oo foosha ay ku dheeraato amaba ku adkaato laakiin aysan helin daryeel caafimaad oo degdeg ah waa xanuun mahadho ku reeba hooyada kaas oo naafeeya xubnaheeda qayb ka mid ah ka sii darane hooyadu waxa ay xanuunkani kala kulantaa in bulshadu ku takooraan adduunka toddobaadkan waxaa laga xusay maalinta caalamiga ee xanuunka isku furanka haweenka oo sannad waliba caalamka laga xuso saddexiyo labaatanka mey halkudhegga sannadkan waxaa loo qaatay xuquuqda haweenku waa xuquuqda insaanka aynu dhammayno isku furanka hadda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa in sannad kasta inta u dhexaysa konton kun ilaa iyo boqol kun oo dumar ah oo ku kala nool dunida daafaheeda uu saameeyo xanuunka fistolaha inta ay foosha ku jiraan dunida xogta lahayo xanuunkani waxaa qaba haween lagu qiyaaso laba milyan haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhasha xanuunkan muxuu yahay asbaabaha keena isku furanka weydiimahaas iyo kuwo kale waxaa inooga warcelinaysaa doctoreysa basra daa'uud salaad oo marti inooga ah barnaamijka haweenkeenna ugu horrayn waxaynala wadaagaysaa doctoreysada amaba ay noo sharaxaysaa waxa uu yahay fiisalaha bismillaah haddaa sharxaad guud ka bixiyo isku furanka waxaa la yidhahdaa inay isku furmaan maxay tolo jirka qeybo kamid inay isku furmaan sida macnaha meelaha wadda badan waxaa isku furma sida xubin inay ku furanta xubin kale toole oo si macnaha qalada ugu furanto sida waxaa kala dhacirta xidid inuu xidid kale ku furmo guud ahaan waxaa la yirahda macnaha isku furantaasaa la dhaha in jirka uu isku furmo dhexdiisa macnaha hadii lasii si lasii kala qaado isku furanka inta badan waxaa loo soo gaabiyaa inta badan waxaa la yidhaha anal fistula iyo obstetric fistula oo haweenka ku dhacdo khaasatan iyo anal fistula inta badan rag iyo dumar intaba ku dhacdo oo ayadana in maxay ahayd ole meesha saxrada kasoo bixisa banaanka usoo furanto si oo abnormal macnaha qeybta oo banaanka usoo furanto waxaa kaloo dhici karto in maxay ahayd ole minka u furmo gudaha xubnaha dhexdiisa inuu u furmo kaadi haysta minkaa dhici karto maxay ahayd ole in maxay saxa u furmo maxaa la dhaha dhanka oo saxarada u furmaa dhici karto kaadi heysta inay usoo furanto maxay ahayd ole waxaa dhici karto saxaha marka waa isku isku furantaasaa la dhaha in waxaa la dhaha isku furmaan labo kanal ama maxay ahayd ole laba laba laba maxay ahayd ole xubno oo kala shaqo duwan inay isku furmaan taasoo hadhow ka dhalan karto dhibaato ka dhalan karto oo dhibaato caafimaad ka dhalan karto waa gartay doctoresa ma jiraan noocyo uu leeyahay midka la yiraahdo obstruct fistula bal haddii aad sharaxad kooban ka bixiso waa jiraan noocyo uu leeyahay sida hadda soo sheegnay noocyihiisa inta badan waxaa lasoo gaabiyaa anal fistula iyo obstetric fistulaha labadaas aada ugu caansan waa jiraan noocyo kale oo ah sida mindhicrada dhexdooda inay isku furmaan maxay toole laba organo internal ama gudaha ka tirsan inay isku furmaan in maxay toole xididada dhiigooda wadnaha ku furmaan ama masambabka ku furmaan oo kala dhici karta yacni waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa isku furnaa la dhaha macnaha caafimaad ahaan fistula intaasoo la isku dhahaa waxaa la yidhaha marka obstetric fistulaha asiga obstetric fistulaha asiga waxaa waaye si qaasatan wuxuu ku dhacaa dumarka waxaana obstetric loo sii dhahay qaasatan wuxuu kusii dhacaa dhalmada waxyaabaha keen waxaa kamid a child bedinka ama waxa la yidhaha ama hooyada markay foosha tahay waxyaaba ka yimaada foosha iyo ilmo dhalidda iyo waxaas ka yimaadaan uu ku yimaadaa asiga soo saasaa loo dhaasaa inta badan asiga ugu caansan asiga isaan hore usoo sheegay asiga iyo anal fistulaha ugu caansan isku furanka marka oo obstetrica midka ah ama hooyada dhaleysa hooyada marka xilliga dhaleyso isku furmaa la yirahdaa obstetric fistula kaasaa la yiraahdaa oo qaas u ah dumarka qaasatan dumarka uur kale ama hooyada markay dhaleyso hooyada dhashay oo kale ee qaaska u yahay waa gartay goormo ayay haweeneydu la kulantaa xaaladan inta badan obstetric fistula wuxuu yimaadaa xilliga dhalmada inta inta ugu badan wuxuu ka dhashaa maxay ahayd ole jeexmad in hooyada cunuga uu soo riixo ama ay ku foolato meel aan isbitaalka dhaweyn oo maxay ahayd ole maxaa la cunuga madaxiisa uu isku furo balfikada marka xaalad waxaa u keeni karta oo hooyada xilliga dhalmadoo kale ma hooyada meeshadu cariiriya inuu cunugu soo maro ama cunugii madaxii ama wax la yirahdo maxaa la bilfika fatiga uu madax kusoo jeexo ama uu tissueska ama isku isku isku isku jeexmo isku furmaan in hooyada ay u furanto maxay ahayd toole ama jeexmadoo kale marka qaar way dhacdaa wax la yirahdo technical technicality oo jeexmada inta qalanto oo u furanto dhanka maxay ahayd toole so hooyada marka la jaraayo waa la ilaaliyaa oo maxay ahayd qeybta oo hoose waa laga ilaaliyaa saxarada aada xaggeeda so waxyaabo badana xaalada ku imaan karta lakin xaaladda inta badan waxay dhacdaa xilliga ee hooyada foosha ku jirto ama ee dhalmo ku jirto ee dhacdaa
maxaa kamid ah sababaha keena isku furanka si gaar ah noocan obstrig waxyaabaha sababa waxaa kamid ah in hooyada foosha ay ku dheeraato waxay aada uga dhacdaa sidaan hore usoo sheegnay meelaha rural areada ama meelaha baadiyaha oo ka fog maxay ahayd toole maxaa la dhahaa isbitaal facilityga ama isbitaal iyo waxba aan ka fogeen in waxaa waxaa keeni kartoo kale in hooyadu ay waxa la yidhaha obstetric labor oo in hooyadu ay maxay tol ku dhegto macnaha foosha ama foosha ku dheeraato oo xilli badan maxay ahayto xilli loogu talagalay maxaa la dhahaa toban laba saacod ka badan inay hooyada foolato taasoo keeni karto inay jilcaan murqaha iyo waxyaabahaas jilcaan oo keeni karto markaas hadhow cunuga markuu meesha soo maraay dhici karto inuu maxaa lo tiiran ama dhaawac ku sameeya taasoo keento in isku furmaan maxay ahayd ole isku furanta hooyada ama maxay ahayd dada isku isku furanta marka inta waxyaabaha sababa inta badan waxaasaa kamid ah oo obstetric lab maxaa la dhahaa fistulaha sababo taasaa kamid ah sababo kale hadda oo la saamey malahan waxa ugu badan ugu weyn oo keena waxaa waa inay foosha hooyada ku dheeraato hooyadana inta badan waxay ka dhacdaa eriyooyinka aanan lahayn facilityga ama maxaa la dhahaa buur buur societyga meelaha ay yidhaahdaan oo dadka macnaha inay isbitaal hooyada aadi karin iska foolato wasaas oo kaleeto leh maxaa saameyn ah oo ka dhasha xaaladaasi marka saameynta ama waxyaabaha ka dhasho waxaa kamid ah in infection badan hooyada ee macnaha ay meesha ka dareemto inta badan maxay tolo dumarka haddii infection badan meesha ka dareemto waxyaaba ka dhasha waxaa kamid ah in kaadida hooyada cishan weyso oo maxay ta hooyada kaadida cishan weyso saxarada ama kaadida meesha hadba meesha u furanta haddii isku furmeen dhanka kaadida u furanta in kaadida qof hooyada cishan weyso haddii dhanka kale u furanta saxarada ma marka qaar labada dhinacaa dhacdo oo in hooyada iyo cishan weyso saxarada iyo kaadida labadaba dhici karto haddii la daaweynayn meesha chronic infection wax lidaa ka dhasho oo maxaa tole hooyada qaada caabku meesha ka qaado maxaa tole maxaa ladhahaa dhibaato oo xagga oo caafimaad uga imaato meeshu maxaa tole bugtiin ka noqoto ka jirato marka waxyaabahaasa saameyn ahay leedahay markay dhacdo wax saameynta leeda ugu badan waxaa in hooyada isku maxaa saxarada cishan weyso kaadida cishan weyso waayahay ka waran haweenka la dhiban xaaladan caalamka iyo si gaar ah dalkeenaba runtii haween badanaa la dhiban oo xaaladan aad ula dhiban inta badan aad waxaa lagu qiyaasaa africa meelaha baadiyaha africa weliba iyo aasiya maxay aheetoole wadankeena aaday ugu badan tahay because inta u badan maxaa la dhahaa baadiyaha wax ma lahan oo maxay aheetoole macnaha isbitaalo badan iyo si lagu helo facility hospitalis ama m c h hadday jiraan aada u yaryihiin marka wadankeena dhibaatadan aaday ugu badan tahay aaday ugu jirtaa waxay ku qabsantaa qofta haddii dhasho kadib markay fustro noqoto hooyada inay macnaha isku furanto muddo kadib ama la ogaado ama ay sheegto kadib magaalada loosoo qaado so xanuunkan maxaa aheetoole waxaa ka jira maxaa la dhahaa dhibaato badan wadan ku haya way jiraan n g o waxyaaba waxaa jiraan tago gobolada wareego oo xaliye waa jiraan dad wareego waxaa jiraan laakiin aaday weli usii yartaha weli waxaa jira dad la aamusan ama markay ku dhacdo kale iskala waxaysan marka wadankeena aaday uga jirtaa wax la yirahdo maxaa la dhahaa isku furanka isku furanka aada u jiraa weli wax halis badan u baahan waaye wadankeena aada xaaladda ay uga jirtaa haween badan oo hadda statisticsli waxyaaba ay sameeyaan waa jiraan qardhama midow laakiin inta badan wadamada africa ay yidhaahdaan oo iyo aasiya khaasatan africa africa weliba meelaha baadiyaheeda ah african ku jirnaa soomaaliya kasiina haddana fasilitigeena waxaa waa iska yartahay dowlad saas u caawinaysa dadka malahan soo waxyaaba hay-ada yaryar baa jiro marka isbitaalo barefado yaryar baa jira marka way badan tahay waan magaaladan waa arkaysaa iyagoo laga keeno gobollo muddo kadib ama markay dhasho xoogaa xoogaa joogto kadib ee dhibaatada markay dareento ama xanuun ama wax meesha ka dareento ama saxarada ama kaadida ceshan weyse in laga keeno gobolada aa dhacdo oo la keeno magaalada marka xaalad dhibaato rag dumar badan aa u dhiban caayeen maxaa wadankeena fistulada
waayahay doctoresa xanuunkan ma mid ilaa heer dhimasho gaarsiin karaa qofka mise waa wax la daweyn karo xanuunkan dhibaato u badan uu leeyahay waxaa kamid a physical bainka ama jir ahaan qofka xanuunkay dareemeyso saxaradii kaadida inay cishan weyso infectionka dhibaatada infectionka wato infectionka meesha urto meesha isku quranto dhibaatada leedahay so waxaa jira wax la yirahdo psychological ama maskaxiyan maxay ahayd ole dumarka way adag tahay inay sheegtaan haddana dumarkeena soomaali markay sii yihiin oo kasii xishood badan haddana gobar baadiyo joogta ee tahay so inay hore ka sheegtaa way adkaanaysaa dan waxaa keenaysaa inay la aamusto ama dhibaatada arkayso laakiin haddana sida u sheegan lahayd ay adag tahay iyadoona maxaa la dhahaa isbitaal hadan iyo iyo meel la taga iska daya qofki macnaha psychological problem in bulshada inta fahamsan ay yartaa caalamka ay ku yartaa anaga waa kasii daranaha waa kasii dhib badanaha waa kasii jahilsanahay so marka wax la yirahdo psychological problem inta badan ku imaado qofki inay sheegi kari weyso inay dhihi kari weyso maxay dhibaatadana jirto ama saana dareema ama meeshaana wax ka dareema haddaysan dhibaato kalo sida saxarada iyo isku socoto qofka la dareemo kale marka qaar haddii meesha infection wax yar ka jiro kale in meesha urto qofka maxay dal bulshadii la nooleed si u sheegan weyso maxay ka dhex baxdo wax la darifatiya ninkeeda maxay ilmihii reerkii macnaha ay isku dareento macnaha qof dhibaa maxay dal si gooniya isku riix isku sameyso dhibaato maskaxiyana way keentaa oo maxay doole maadaama dadka inta badan ay ku dhacda ee dad iska maxay iska iska baadiyaha isaga degan dad iska xoogaa liito oo ku yartaa facility hospitaliska iyo waxaas inay u badan tahay meelaha ay u badan tahay ay tahay runtii wax dhimasho hadda oo keena ma keeni karto haddaysan maxay doole qofka waa la daaweyn karaa inta badan waxaa lagu xaliya waxa la yidhaha surgical oo in la qala meesha ama meesha lagu dhajiyo maxaa la dhahaa marka advanced medicine medical surgery ama surgeryga caadiga kii caadiga normalka la sameeya labada waa lagu saxaa wax fudud oo la sixi kara waayo haddii qofka macnaha awareness dadka ay ogaadaan dhibaatada inay jirto haddii meelaha fog fog oo isbitaalada fog oo la ogyahay haddii maxaa heto loo sameeyo waa wax la xalin kara waaye inta badan dhimasho iyo qiimo lahan qofka xataa inuu inuu muddo la aamusnaa waa laga yaaba laakiin ugu dambeyn inuu hadlaa laga yaabaa soo muddadaas oo dhan oo la aamusan yahay meesha infection ka dhaco yacni dhibaato caafimaad oo kale oo si guud u qabata maahan inta badan way yar tahay maxaa la dhaha wax oo dhimasho iyo u keeni kara laakiin wax qofka depression geli kara waa welwel gelin macnaha isla hadal geli karo macnaha dhibaato maskaxiyanka u keenta ka badan dhibaatada macnaha physical painka iyo qofkiiyo saxaradii iyo magaciisiga ceshan karin taas waxyaabaha ugu weynay kamid tahay ugu dhibka badanay kamid tahay qofka bili-aadanka yacni waxa keliya uu ka xishooda waxa waaye waxyaabahaas marka soo maskaxiyan u xeesantaha marka wax la daaweyn karo waaye oo la xalin karo waxaan lagu xaliyaa qaliimaa lagu xaliyaa
wax ka hortag ah ma lagu sameyn karaa si gaar ah nooca obestriga sideese looga hortegi karaa fuda laga hortegi karo waaye ka hortagiisa waxaa waaye in hooyada haddii foolato xili time las waqti la siiyo waqtiga foosha haday dhaafto hooyada waxyaaba la xaliyo sida haday qalin noqoto si kale loo caawiyo waxa ugu badan oo looga hortegi karaa waxaa waaye in la helo in meelaha ka fogfog magaalada iyo meel kasta oo haweeney dadku ku nool yihiin in la helo maxayd isbitaalo loo helo ama ama m c h loo helo in macnaha dadka ay tagaan isbitaalada in hooyada markay uurlada ay foolato ay tagto goob caafimaad u yaraan goob caafimaad oo qof wax taqaano ay joogto ama umulis wax taqaano oo ah ha noqoto ama kii in hooyada sida ugu dhaqsiyaha badan haddii la arko inay dheeraato foosha la xaliyo sida ama qalin hadii lagu xalinaayo haddii maxay aheeto le helbinka handi kala lagu xalinaayo so in macnaha aysan hooyada isku daahin ka hortag ugu fiican waxaa waaye in hooyada uurka le aysan foosha ku daahin haddii meesha facility hospital ay laheena in magaalada ama meeshii dhow waxyaabaha keliya looga hortagi kartaas waayo ka hortag weelada waxaa looga hortagi karaa in loo helo macnaha isbitaal ama meel qofka imaan karto u fudud haddii dhacdana in familka ama dadku ay haddii hooyada foolta ama u arkaan fuusheeda inay dheerta sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhaqsiyaha badan in isbitaal la geeyo halka keliya looga hortagi kara kaas waaye waxaa la tilmaamaa in inta badan xaaladan ay la kulmaan haweenka kuwa saboolka ah iyo kuwa ku nool deegaanada fogfog maxay tahay sababta runtii haween badanaa la dhiban oo xaaladan aad ula dhiban inta badan aad waxaa lagu qiyaasaa africa meelaha baadiyaha africa weliba iyo aasiya maxay aheetole wadankeena aaday ugu badan tahay because inta u badan maxaa la dhahaa baadiyaha wax ma lahan oo maxay aheetole macnaha isbitaalo badan iyo si lagu helo facility hospitalis ama m c h hadday jiraan aaday u yaryihiin marka wadankeena dhibaatadan aaday ugu badan tahay aaday ugu jirtaa waxay ku qabsantaa qofta haddii dhasho kadib markay fustar noqoto hooyada inay macnaha isku furanto muddo kadib ama la ogaado ama ay sheegto kadib magaalada loosoo qaado so xanuunkan maxaa aheetoole waxaa ka jira maxaa la dhahaa dhibaato badan wadan ku haya way jiraan n g o waxyaaba waxaa jiraan tago gobolada wareego oo xaliya waa jiraan dad wareego waxaa jiraan laakiin aaday weli usii yartaha weli waxaa jira dad la aamusan ama markay ku dhacdo kale iskala waxaysan marka wadankeena aaday uga jirtaa wax la yirahdo maxaa la isku furanka isku furanka aada u jiraa weli wax halis badan u baahan waaye wadankeena aada xaaladda ay uga jirtaa haween badan oo hadda statistics waxyaaba ay sameeyaan waa jiraan qadhaba midow laakiin inta badan wadamada africa ay yiraahdaan oo iyo aasiya khaasatan africa africa weliba meelaha baadiyaheeda ah african ku jirnaa soomaaliya kasiina haddana facilitygeena waxa waa iska yar tahay dowlad taas u caawinaysa dadka malahan soo waxyaaba hay-ada yaryar baa jiro marka isbitaallo barefad oo yaryar baa jira marka way badan tahay waan magaaladan waa arkaysaa iyagoo laga keeno gobollo muddo kadib ama markay dhasho xoogaa xoogaa joogto kadib ee dhibaatada markay dareento ama xanuun ama wax meesha ka dareento ama saxarada ama kaadida ceshan weyse in laga keeno gobolada aa dhacdo oo la keeno magaalada marka xaalad aad dhibaato rag dumar badan aa u dhibanacayan maxaad wadankeena fistulada waayahay doctoresa si haweenkeena kafayow xaaladan ay uga nabad galaan maxaad ku talin lahayd haweenka kafayow waxaan kula talin lahaa in lagu dhalo meelaha maxay ahayd ole meel hosbitaal ama umuliso aqooneed leh ama umuliso ha noqoto waxa noqoto in meel un qof cilmile joogto aqoon u leh joogto in lagu dhalo m c h ha noqoto isbitaal ha noqoto marka hooyooyinka waxaan wax tala ahaan usiin lahaa keliya waxa waaye in wax la xalin kara ay tahay hooyada haddii isku aragtana ay sheegto islamarkii oo aysan qarsanin in haddii hooyada ay uur yeelato weliba bilaha dambe joogto in meelaha isbitaalada looga soo dhaweeyo hooyooyinka uur kale special meelaha baadiyaha fogfog joogaan haddii ay soo dhawaadaan oo kale in magaalo ugu yaraan ama meel hadhow laga heli karo isbitaal xaalad kastoo imaata waa waxaa umalaynaya waa adkaanaysaa in laqa isbitaal la geeyo waxaa waqti dheer qaadanaysaa soo iska curdun dowlad iska curdun dad iska waxaa iska naa curduna marka in dadka waxaan kula talinaa in haddii hooyada xilligeeda soo dhawaada markasto ay fiican tahay in meel un macnaha isbitaal ha ahaato m c h ha ahaato qof cilmi la aqoon la isdhihi karta ha ahaato soo inay usoo dhawaadaan macnaha meelaha oo laga heli karo laga la xalin karo oo hadday uur leedahay ee xilli dambe bilaha dambe sagaala soo gaarta in hooyooyinka baadiyaha iyo meelaha degan in magaalada agaaradeeda magaalooyinka iyo meelaha isbitaalada laga heli karo in loo soo dhaweeyo hooyooyinka magaalada joogana ay markasto ay foolatada isbitaal ay ku dhasho ama m c h meeshii u fududba ay ku dhasho in hooyadu aysan guriga marnaba guriga aysan foosha ku sugin hadday aragto inay fool haysa kiyada isbitaaliska iyo meelahaas ay ku sugto taasaan kula talin lahay waa mahadsantihiin
aad ayay u mahadsan tahay doctoreesa basre daa-uud salaad oo inoogu marti ahayd barnaamijkiina intaan ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah sidaasii nabadgelyo